سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وما حديثك bicilatin ishtamala kulansaday bicilatin cilo ciladaasoo gumuudin daati gumuudin qarsoonaasho u saaxiib ah ow khafaa-in wa khafaa-in qarsoonaasho u saaxiib ah mucallalun waa mid la cileeyey cindahum cinda ahli lxadiid culummada ahlulxadiidka agtooda ayaa lagu cileeyey qad curifa mucalalkaasoo qad curifa la gartay wamaa xadiidkii ishtamala kulansaday bicilatin cilo xadiidkii cilo kulansaday ciladaasoo qumuudin daati qumuudin qarsoonaasho u saaxiib ah ow khafaa-in owdu waa bimacnaa wow ow khafaa-in wa khafaa-in qarsoonaasho u saaxiiba waa cadfu tafsiir qumuudka iyo khafaagu waa isku macno mucallalun mid la cileeyey weeye marka cindahum waxaad ku tacallujidaa gadaal u tacalluji qad curifada lagu tacallujinaa waxaan leenahay mucalalkaasoo qad curifa la gartay cindahum cinda ahli lxadiid ahluxadiidka agtooda ayaa laga gartay oo sidaas loo yaqaan ahluxadiidka agtooda a mucallal loo yaqaanoo loo gartay halkan wuxuu ka galay nuucii afar iyo labaatanaad oo aqsaamta xadiidka ka mid ah waa xadiidka la yidhaha almucallal waxaa kaloo la yidhahdaa macluul labada magac waa isku mid macluul iyo mucallal macluul luq ahaan waa shay cilo ku dhacday ciladuna waa jirada qofka hadduu jiran yahay cilad cilad ayaa asiibtaa laleeyahay istilaax ahaan xadiid mucalala waxaa la yidhaah alxadiidu aladi daahiruhu salaamatu lijamcihi shuruuda sixati laakin fiihi cilatun khafiyatu fii sanadihi aw fii matni tadharu linnuqaadi alcaarifiina bicilali اlxadiid cinda jamci duruqi اlxadiid walbaxhi canha istilaax ahaan xadiid mucalala waxaa la yidhaah xadiis daahirkiisa marka la fiiriyo u eg xadiid nabad galay maxaa yeelay shuruudii shanta aheed daahirka inay ku jirto ayaa loo malaynaa daahirka marka la fiiriyo shuruudii shanta aheed oo xadiiska saxiixa loo shardinayay dhammaan inuu kulansadaa loo malaynaa markii daahirka laga fiiriyo rijaasha kaad fiiridaaba waa hiqa itisaalaa ka muuqda meesha waxa weeyaan dabdiyay leeyihiin waxa weye cilo daahir ah kuma jirto waxa weeyaan shuduud kama muuqdo daahirka marka la fiiriyo waa xadiis noocaas laakiin cilo qarsoon oo qaadixaha ku jirta ama matniga uga jirta ama sanadka uga jirta cilo qarsoon oo qaadixaha dhaawacayda xadiidka sixadiisa ah ku jirta oo uga jirta xagga sanadka ama xagga matniga ciladaas marka waxay u muuqanaydaan nuqaada caarifiinta ah culummada ahlulxadiidku isku derajo maahan waxaa dhici karta culummo badan oo xufaad ah oo ahluxadiidka ka mid inaysan ciladaas arag oysan dareemin ma saasaa dhici karta laakiin culummada nuqaada ah ee aada wax u naqdiya ee cilalka xadiidka ku takhasusay sida daarulqudni oo kale sida tirmidi oo kale markay fiiriyaan inay dareemaan ayaa la arkaa markay fiiriyaan inay dareemaan ayaa la arkaa oo ay gartaan laakiin culamo badanoo xufaad ah oo xufaadda muslimiinta ka mid ah ayaga waxaa dhacdo hadday fiiriyaan inaysan waxba ka dareemin taas marka derajo waaxida ma wada ahaan ahluxadiidkii isku derajo maaha xadiidkan noocaasa waxaa la ihahdaa mucallal tusaale xadiidkan waxaa dhici karta haddii daahirkiisa la fiiriyo daahirkiisa haddii la fiiriyo xadiiska sanadkiisu waa mutasil waa xadiis mawsuula xadiisku laakiin aad marka loo fiirsado oo culummada nuqaada ay fiiriyaan waxa usoo baxee xadiisku inuu mursal yahay say ugu soo baxee duruqday jamcinayaan xadiidka duruqdiisao dhan ay hal meel iskugu keenayeen markay duruq iskugu keenaan oy isgarab dhigaan oy aad u fiiriyaan a waxaa usoo baxayda hiqaadaas mid ka mid ah inuu xadiidkan wasliyey oo uu sheegay saxaabiga xadiidkana asalka uu yahay xadiis mursal ah khalaas cilaa ka soo baxda marka waxaa dhici karta markaa la jamciyo duruqda oo aada loo fiiriyo xadiidkan inuusan ba ahayn marfuuc oo nabiga loo koriyey waxaa ka soo bax cillo ah waqfi inaysan nabigaba loo koryeelin sala allahu alay wasalam taasaa dhici karta oo ay caddaato fiqaadan mid ka mid aha kor yeelay kuwii kaleeto oo dhan marka la fiiriyo ma aysan rafcin ma aysan rafcin ee waqfiyay ku wariyeen oo mawquuf isagoo ay wariyeen cilla kusoo baxdaa la leeyahay oo ah mawquufnimo cillo mawquufnimoa waxaa dhici karta lafdi matniga ku jira lafdi matniga ku jira inuu mutrajba yahay oo usan ahaynba xadiid nabi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taasaa dhici karta marka intaasba waa dhici karta marka waxay marka aada loo firi cilaa soo baxayda ha ahaato irsaal oo xadiidkan mawsuulka la moodayo maba ahan mawsuule waa mursalba ha ahaato ciladaan waqfi oo xadiidkan loo haysto inuu marfuuc yahay marfuucba ila ma aha ee waa mawquuf waxaa dhici karta idraaj aada loo fiiriyo lafdiga nabiguba ma leh sala allahu alay wasalam ha lafdi ka mid ah waxaa caddaanayda inuusan balahayn oon loo rafcin oo rafcinta loo rafciy ay khadda aheed xujaba noqon ba marka xadiis marka xadiidka mucalalkaa waa nuucaas waa nuucaas tusaale iyadoo sanadka xaggiisa ciladii ay ka gashay misaalkiis wuxuu yihi xadiidka yacla ibni cubayd can athawriy can camar bni dinaar albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa xadiidkaas yacla ibni cubayd ayaa ku khada-ay oo ku gafay sufyaanu thawri werinta uu ka wariyey saas uga wariyey oo uu uga wariyey camar ibnu dinaar werinta uu uga wariyey waa uu ku gafay waxaa sawaabku uu ahaa cabdullaahi ibnu dinaar sidaa ay hiqaadii ka badneed u sheegeen marka sanadka ku jiridda uu ku jiro camar ibnu dinaar markay fiiriyeen culimmadii nuqaada waxaa soo baxday inay khalad tahay khalad inay tahay taasaa soo baxday w waxaa lamid ah matniga isagoo ku jira matniga iyado cilladu ku jirto imaamu muslim riwaayad uu la tafahuday bukhaari iyo muslim asal waxay wariyeen xadiidka anas ibnu malik oo uu yihi sallaytu khalfa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam wa abi bakrin wa cumara wa cuhmaana fa kaanuu yastaftixuuna bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin marka fiiri fa kaanuu yastaftixuuna bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin ruwaadii gobol ka mid aha waxay maleeyeen oy dhaniyeen in bisinkii la anfinayo saasay maleeyeen markaasay tasriixeen ay waxay yidhaahdeen u wariyeen falam yakunuu yastaftixuuna alqiraa'ata bibismi illaahi araxmaani iraxiim dhanigii ay maleeyeenayba rafciyeen marka culummada nuqaada ay aada u dabagaleen waxay yidhahdeen tasriixinta oo ah ma ku furfura jirin bismi illahi raxmaan raxiim waxay yidhahdeen sawaab ma aha ee waa dhanni bacdu ruwaad ay maleeyeen sidaas ay yidhahdeen marka lafdigaas waxay yidhahdeen waa macluul ama waa mucallal sidaas ay yidhahdeen xukunkiisu sida badan waa daciif xukunkiisu xadiiska mucalalkaa waa daciif haddii uusan dariiqadaas uu ku ciloobay maana dariiqo kala helin mucalalku waa daciif waa daciif xadiiska mucalalkaa wamaa xadiidkii ishtamala kulansaday bicilatin cilo ciladaasoo daati gumuudin qarsoonaasho u saaxiiba aw khafaa aw khafaa-in ay ahayd marka daruurata shicirka dartiis ee hamsadii loo xadfo mamduud lafdi ah ayaa maqsuur laga dhigay aana banaany aw khafaa-in owduna bimacnaa wow oo isku cadfidda gumuud iyo khafaa la isku cadfay waa cadfu tafsiir labada kalima isku macno aw khafaa-in waa khafaa-in qarsoonaasho u saaxiiba mucalalun waa mucalal xadiiska noocaas mucalalkaasoo qaad curifa la gartay cinda cinda ahli lxadiid ahlixadiidka agtooda sidaas waxaa loo yaqaanaa mucalal ayaa loo yaqaana wadu ikhtilaafin wa xadiidun xadiid xadiidkoodu ikhtilaafin iskilaafidu saaxiib ah wa xadiidun xadiid xadiidkoodu ikhtilaafi sanadin sanad iskhilaafkiis u saaxiib ah ow matnin awdu ikhtilaafi matnin matni iskhilaafkiis u saaxiiba mudaribun mudarib weeye cinda uheyli fanni cinda uheylil fanni fannigan ehelyaroowgiisa ehelyaroowgaas agtoodu mudarib ka yahay wa xadiidun xadiid xadiidkoodu ikhtilaafi sanadin sanad iskhilaafkiis u saaxiib ah ow matnin awdu ikhtilaafi matnin matni iskhilaafkiis u saaxiib ah mudaribun mudarib weeye cinda uheylil fanni fannigan ehelyaroowgiisa agtooda halkan wuxuu ka galay nuucii shan iyo labaatanaad ee aqsaamta xadiidka ka mid a waa xadiiska mudaribka la yidhaahdo xadiis mudarib mudarib luqa ahaan waa shay dhaqdhaqaaqaya oo aan sugnayn shayga dhaqdhaqaaqaya oon sugnayn aa la yidhahdaa mudarib istilaax ahaan mudarib waxaa la yidhaahdaa huwa alxadiidu aladii اkhtulifa fi sanadihi biwaslin aw irsaalin aw ihbaati raawin ow xadfihi ow اkhtulifa fii lafdi matnihi waxaa la yidhahdaa mudarib waa xadiid la ysku khilaafay sanadkiisa qaar waxay u warinayaan isagoo mawsuula qaarna waxay u warinayaan isagoo mursal ah qaar waxaa dhici karta raawi inay sugaan oo sheegaan sanadka kusoo daraan qaarna ay raawigaas ka xadfaan amase lafdiga ayaa la isku khilaafa qola lafdigaanay u warinayan qolana lafdi kale ku warinayan ka sanadka iyo matniga labadaba idiraabku waa geli karaa marka xadiidka goormaa lagu xukmi karaa mudarib mudarib goormaa lagu xukmi karaa mudarib waxaa lagu xukmi karaa marka kuwa iskhilaafay ay isla xoog ekaadaan macnahana aan la jamci karin labadaa shardi marka la helo ee iskhilaaf kastoo xadiiska lagu arkaa idiraab ma keeno xadiidkan haddii matnigiisa laysku khilaafo ama sanadkiisa mudarib hore laga dhihi ma laba shardi waa in la helaa marka mudarib la leeyahy shardiga koobaad waa in la jamci waayo oo labada xadiis mid haddii la aqbalo kii kale in la ridiyaa ka dhalanay shardiga labaad waa in la kala rijix waayo xifdi lagu kala rijix waayo waa isla xifdi egi cadad lagu kala rijixna waa la waayo mudaribaa lagu xukminaa markaas laakiin haddii la jamci karo waa waajib in la jamciyo xataa tarjiix lama ogola markaas haddii la jamci waayo laakiin la kala rajici karo waa kala xifdi badan yihin ruwaada iskhilaafka amase ma kala xifdi badna laakiin waa kala tiro badan yihin markaas ama xifdi haddii la helana xifdigaa lagu kala rajixa xifdiga hadday iskala saman yihiinna cadadka lagu rajixa laakiin haddii midna intaas la waayo waa iskhilaafeen lama jamci karo mid haddaad aqbashan kaleeto inaad inkirtaa ka dhalanayda adaad mid xukunkiisa aqbasho lama kala rajici karo xifdi iyo cadad midna laguma kala rajici karo markaas waxaa laleeyahay hada xadiithun mudarib waa xadiis mudariba ayaa laleeyahy waa xadiis mudariba ayaa laleeyahy sidaas ayaa lagu xukminaya idiraabkaas idiraabkaas wuxuu ka imaan karaa hal raawi hal raawi raawi keligiisa mar wejkaanu u warina marna wejkaanu u warina taasoo imaan karta isaga marna wejkaan looga wariye marna wejkaan u sheegay jamaacana waa ka imaan karaa jamaaco badan waa ka imaan karaa oo jamaacana sidaanay u wariday jamaaco kalena sidaanay u wariday lama jamci karo haddii la jamci karo waa waajib in la jamciyo lamana kala rajixi karo oo xifdi iyo kasra laguma kala rajixi karo hadii la kala rajixi karo waa waajib in la kala rajixa hadii mar la jamci waayo mar hadday sidaas noqoto xadiidkaas waxaa la yidhaahdaa mudarib a la yidhahdaa xadiidkaas waxaa la yihahdaa mudarib tusaale ayadoo la isku khilaafay sanadka tusaale ayadoo sanadkii la ysku khilaafay waxaa ka mid ah xadiidka abibakar inuu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam ayuu ka sheegay abubakar abubakara wuxuu yidhi yaa rasuul allah araaka araaka shibta waxaan ku arkaa inaad cirowday oo cira kaa soo dhalatay qaala rasuul lahi sala allahu calay wasalama shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa suurat lhuud fasta fastaqim kamaa umirta sidii laguu amray u toosnow iyo aayaadka lamidka oo suuratulhuud ku jira aa cirada iga soo dhalay sidii laguu amray u toosnow saasuu xadiisku leey daaru qudni wuxuu yihi hada xadiisu mudarib xadiiskan waa xadiis mudariba maxaa yeelay fainahu lam yurwa ilaa min ariiq abi isxaaq ariiq abi isxaaq meel ahayn lagama warin waqad ikhtulifa calayhi fiihi calaa naxwi casharati awji toban wej wax lamid aha laiskugu khilaafay xadiidkaas toban wej wax lamid a qaar waxay wariyeen isagoo mursala qaar isagoo mawsuul ah gobol waxay ka dhigeen min musnadi abibakr abubakra nabiga ka wariye yihahdeen gobol kalena waxay ka dhigeen min musnadi sacd sacdaa ka wariye yihahdeen gobol kale waxay ka dhigeen min musnadi caaisha ruwaadii waa wada hiqaad suurtagalna ma ahan in la jamciyo iyadoo ikhtilaafku matniga galay waxay ku miaaliyeen ahlulxadiidka gobol ka mid ah xadii xadiisulwaahibati nafsahaa gabadhii nafteeda nabiga u hibeyday sala allahu caleyh wasalam xadiidkaas lafdigiisa iskhilaaf lafdiga ku jira riwaayadaha gabal waxaa lagu wariyey zawajtukahaa inuu nabigu yidhi saas darteeda fuqahada gobola waxay yhahdeen gabadha lafdu taswiij waa in la adeegsadaa marka wax la nikaaxinaya riwaayad kalena zawajnaa kahaa aa loo wariyey riwaayad kalena amlaknaa kahaa amlaknaa kahaa saas darteeda abu xaniifa uu leeyahay waan kugu milkiyey nikaaxu waa ku ansaxa riwaayad kalena malaktukaha malaktuhaa alfaadaas alfaadaas ayaa la yskugu khilaafay alfaadaas mana la jamci karo mana la kala rajixi karo saas darteeda waxaa laleeyahay waa mudarib saasay yidhahdeen hada xadiiska mudaribka xukunkiisu waa daciif mudarib hadii lana magaciisu xukunka ku qaadanaaba wa xadiidun xadiid xadiidkoodu ikhtilaafin iskhilaaf u saaxiib ah wa xadiidun xadiid xadiidkoodu ikhtilaafi sanadin sanad iskhilaafkiis u saaxiib ah ow matnin owdu ikhtilaafi matni matni iskhilaafkiis u saaxiib ah mudaribun mudarib weeye cinda uheyli lfanni fannigan ehelyaroowgiisa ayuu mudarib ka yahay waa mudarib wlmutrajaatu walalfaadu alfaada alfaada almutrajaatu la dhex geliyey fi lxadiidi xadiidka maa alfaad weeye ata timid hiya alfaadii min bacdi alfaadi ruwaati ruwaadda alfaadooda gobol kamida xaggooda ka timid itasalad qad itasalad xaalo ay alfaadaasu la xiriirsatay bilxadiidi xadiidka wlmutrajaatu walalfaadu alfaada alfaada almutrajaatu la dhex geliyey fi lxadiidi xadiidka maa maada alfaad ku rid alfaad wey alfaadaasoo ata timid min bacdi alfaadi lxadiidi xadiidka alfaadiisa min bacdi alfaadi ruwaad ruwaadda alfaadooda gobol ka mid xaggooda ka timid itasalad qad itasalad alfaadaasu xaal ay la xiriirsatay bilxadiidi xadiidka xaalay la xiriirsatay halkan wuxuu ka galay nuucii lix iyo labaatanaad ee aqsaamta xadiidka ka mid ah waa xadiidka la yidhaha mutrajka mutraj xadiidka la yihahda mutraj luq ahaan waa mudkhal calaa kayri waa shay shay kale dhex geliyey waa mudkhal macnuhu istilaax ahaanna idraajka laba u qeybsamaa matniga in la dhexgeliyo iyo sanadka in la dhexgeliyo labadaas u qeybsamaa matniga in la dhexgeliyo oo alfaad ruwaadda gobolka midu leeyihiin ayay xadiidkii nabiga sala allahu alay slam ee marfuuca ay dhex gelinayeen matnigan iyo sanadka in la dhex geliyo labadaas qaybood ayuu noqdaa labadaas qaybood ayuu noqdaa alfaad oo ruwaadda gobolka mida ay leeyihiin ruwaaddaas waxaa dhici karta saxaabiyaal inay yihiin ama qof saxaabiga ka dambeey intaba noqon kara lafdi aan xadiidka ka mid ahayn oo la dhex geliyo wuxuu noqon karaa awelka in laga geliyo wuxuu noqon karaa dhexda in laga geliyo wuxuu noqon karaa aakhirka in laga geliyo saddexdaas u qaybsama mithaal waxay uga dhigeen culummada iyadoo awalka laga geliyey xadiidka abu hurayra abu hurayra ayaa wuxuu arkay dad aan weysada dhamaystirin oo cirbaha meelo ka mid ah aan biyihii gaadhsiin inuu kadib uu raba markaasuu wuxuu yidhi asbiqu lwuduu war weysaqaadka dhammaystira qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam weylun lilacqaabi min annaar halaag wuxuu usugnaaday cirbo naarta xaggeeda uga sugnaaday ruwaadii gobol ka mid ah a waxay u qaateen dhammaan inuu hadalkii nabiga yahay sala allahu calay wasalam markaasay isku qabteen waxay yidhaahdeen asbiqu lwuduu weylun lilacqaabi min annaar saas yidhahdeen marka awelkay ka geliyeen ruwaadda gobol ka mid a awel waxaa kala saarayay qowlka abu hurayra oo ah asbiqu lwuduu'a qaala rasuulu llahi sala allahu calay wasalam waa kala faslisana marmarna waxaa dhacdaa in dhexda laga geliyaba dhex tartanka in laga geliya lafdi aan xadiidka ka mid ahayn taas waa xadiidka zuhri uu ka wariyey caaisho kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam yataxanathu fii xiraa nabiga sala allahu alay wasalam intii aan waxyigu ku soo degin markii waxyigu kusoo degi rabay wax yar ka hor buurta jabalu nuur hadda loo yaqaana maka ku taane qaaru xiraa la dhihi jiray buurtaas wuxuu bilaabay inuu keligiis ta tago ku cibaadaysto marka waxay tihi caaisho yataxanathu ay tihi caaisho fii xiraa marka zuhri fiiri ayaa wuxuu yidhi waa fasiraa yataxanathu dadkii u fasiraa markaasuu yihi wahuwa tacabudu allayaaliya dawaati alcadad dhexduuna ka gelsho xadiidka dhexdiisiiu gelsho wa huwa taxanufku atacabudu waa cibaadaysi alla yaaliya habeena la cibaadaysto dawaati alcadad ee tira u saaxiib ah hadalkaas marka waa min kalaami zuhri xadiidka dhexdiisi una gelsho marmarna idraajku dhexdu xadiidka ka gala sida xadiidka marna dhexdii waa sheegnay waa midkii m waxa weeyaan zuhri marmarna caaqilku ka galaa waana sida ugu badan idraaj waxaa lagu yaqaan caaqil waa qowlka cabdillahi bn mascuud xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam ayuu wariyey oo ataxiyaadka ama tashahudka in nabigu baray cabdullahi bn mascuud oo nabigu yihi qul dheh ataxiyaatu lilah xadiidkii markuu dhameeyey uu wuxuu yihi cabdullahi bn mascuud fahm isaga uu ka fahmay cabdullahi bn mascuud wuxuu u fahmay ataxiyaadka haddii la dhameeyo hadii la dhameeyo salaaddii waa dhamaan sidaa haddii la yidhaahdo assalaamu calaykum salaadu ay ugu taam noqoto looga bixi karo sidaasoo kale waxaa lamid ah haddii ataxiyaadka la iska dhameeyo waa lamid sidaas u qaata marka fahamkaas iyo istimbaadka uu asagu la soo baxay xadiidka fahamkaas uu xadiidka kala soo baxay ayuu aaqirka uga daray markaasuu xadiidka markuu dhameeyey wuxuu yidhi faidaa qulta haada intaas nabigu sheegay haddaad akrido tiraahdo intaas haddaad tiraahdo in shit faqad qadayta salaataka salaadaadi waad gudatay uy faqad qadayta salaataka in shi'ta an taquuma faqum wa in shi'ta an taqcuda faqcud uy hadda ataxiyaadkii dhamaydo salaadii waa dhamaysa daafda iska istaag ha dartana fadhi oo wuxuu u fahmay sida salaada ugu taam noqoto assalaamu calaykum hadduu horku iska istaagana waa taam noqon waa iska taam noqon xataa abu xaniifa saasuuba ku tiri marka hadalkaas uu gabaal uga daray oo ah fa idaa qulta haada faqad qadayta salaataka in shi'ta an taquuma faqum wa in shi'ta an taqcuda faqcud hadalkaas gadaal uga daray waa mudr ruwaadii gobol ka mid ah waxay sameyn markaa qaala ibnu mascuud ma aysan dhihine way isku xiriiriyeen marka idraajku saddexdaasu noqdo awalka in laga geliyo sida xadiidka abu hurayra iyo dhexda in laga geliyo sida zuhri xadiidku caaisha ka wariyey iyo caaqirka in laga geliyo sida xadiidka cabdillahi bn mascuud waxaa badan idraajka caaqirka xadiidka inuu dhaco waxaa yar inuu dhexda galo awalka inuu galaa waaba naadir saas darteed xaafid ibn xajar wuxuu yihi mithaal kale uma helinba xadiidkaas abu hurayra asbiqu lwudua waylun lilacqaab min annaar asbiqu lwuduuqadaasaan mithaal uga arkayo wax idraajo awalka xadiis uga jira waa xadiid wax idraaj ah oo xadiidka awalka uga jira kaas waa idraaj oo matniga ah idraaj oo waxaa dhici karta oo sanadka taas waxay ku imaanaya xadiid gobolkiis axaadiid kaloon ku sanad ahayn dhexda ruwaadda gabal ka gelinaya xadiid gabal ka mid ahay soo qaadayn oo sanad kale leh xadiid kaloo asna sanad kale leh ay dhexda ka gelinayaan sidaasaa ka mid sida saciid ibn abi maryama xadiidkiisa can malik can zuhri can anas marfuucan laa tabaaqadu walaa taxaasadu walaa tanaafasu u dhexda ka geliso walaa tanaafasu walaa tanaafasu waa xadiis kale ibn abi maryama aa dhexda ka gelshay dhexduu ka gelshay markaasuu hal sanad ka dhigay marka waa idraaj oo galay xagga sanadka mutrajka xurunkiisu waa dacfi iyo inaan la ogolayn maxaa yeelay qowla waxaa loo nisbayna cidaan dhihin masalan qowl oo taabici ama saxaabi ama raawi kale aan rasuulka inuu yihi loo fahmi kara sala allahu alay slam qofkaan xaalkiisa ogeyn marka wuxuu u qaadana in nabigu hadalkaas yihi sala allahu alay slm ama sanadkiya waxaa la gelinayaa matni aan lahayn marka ruwaadda sanadkaas ku jirta inay matnigan sheegeen ayaa laga dhiga mana ah marka ma banaana ilaa culummadu waxay ka soo istafnoodeen tafsiiru hariib waa la ogoliyay sida midkii zuhri oo kale can caaisha uu ka wariyey xadiidka uu ka wariyey oo zuhri ku daray oo uu ku fasiray taxanufkii wa huwa tacabudu layaaliya dawaati lcadad oo ku fasiray marka kaas maahane inta kale lama ogola yihahdeen culumadu wlmutrajaatu walalfaadu alfaad alfaad almutrajaatu ee la dhexgeliyay fi lxadiidi ma alfaad weeye ata timid min bacdi alfaadi ruwaati ka timid itasalad qad itasalad alfaadaas xaalay la xiriirsatay bilxadiidi xadiidkii la xiriirsato kama soocna wamaa xadiidkii rawaa uu wariyey kullu qariinin rafiiq kasta can akhi can akhihi walaalkiis uu ka wariyey mudabajun mudabaj weeye facrifu garo mudabajka xaqan dhab ahaan u garo wantakhi ku faan garashadiisa maxaa yeele waa cilmi muhiim ah wamaa xadiidkii rawaa uu wariyey kullu qariinin rafiiq kastaaba can akhi can akhihi walaalkiis uu ka wariyey mudabajun mudabaj weeye facrifuu mudabajka garo xaqan dhabnimo wantakhi ku faan garashadiisa maxaa yeelay waa cilmi muhiim ah aan halkan ka gelaynaa nuucii labaatan iyo toddobaad ee aqsaamta xadiidka ka mid ah riwaayatul aqraan a la yidhaah aqraan macnaheedu waxay tahay labada raawi ee isku shuyuukhda cilmiga ka qaatay sida badanna waa isku da-dhow yihiin aqraan macnaheedu waxa weeye labada raawi amase raawi ruwaadda isku shuyuuq ka qaatay xadiidka kuwaasaa la yidhaha aqraan kuwaasaa la yidhaha sida qaalibkaa sanadkana waa isku dhawaadaan oo way isku dhow dhow yihiin marka riwaayatul aqraan a laba loo qaybiyaa mudabaj iyo hayru mudabaj mudabaj macnaheedu waa musayan waa mid la qurxiyey xagga luqada mudabaj waa musayan waa shay la qurxiyey waxaana loola jeedaa macnaahaan laba qariin oo masalan macnaheedu uu yahay laba raawi oo isku shuyuuq ka qaatay xadiidka labadaas raawi haddii mid walbaa midka kale xadiid ka wariyo labadoodu isku shuyuuqay ahaayeen mid ka mid ah xadiid uu hayaa kanu ka wariyey marka oon kanu garanay haddana xadiid kalaa kii kale kan kale ka wariyey labadoodu dhinac haddii laga fiiriyo waa aqraano isku shuyuuqa xadiid ka qaataan haddana mid walba midka kaleu xadiid ka qaatay waxaa la yidhaha riwaayat laqraan waxaana la yidhaha mudabaj labadan oo qariineynka oo isku shuyuuqda xadiidka ka qaatay haddii mid kamiduhu midka kale xadiid ka wariyo laakiin kan kale waxba kama warin taas mudabaj lama yidhaha laakiin riwaayat laqraan waa la yidhaha marka riwaayat laqraana laba waxay u qeybsan tahay mudabaj iyo hayru mudabaj mudabaj waxa weye qariineynka labadii qariin oo isku shuyuuqda xadiidka ka qaatay labadooda mid walba mid kale xadiidka ka wari kanuna xadiiduu ka wariyey kan kalena xadiid kaleu ka wari markaas waxaa la leeyahay mudabaj aa noocaas la leeyahay waxaa dhici karta labadan xadiidka kala warinayaan inay laba saxaabi yihiin mathalan waa caaisha iyo abu hurayra oo kale waa qariineyn xalelooyadu nabiga xadiis ka wada qaateen soo ma haddana caaisha ka warinaydaa la arkay abu hurayra abu hurayra oo caaisha ka warinayana waa la arkay waxaa dhici karta inay noqdaan laba taabici zuhri oo kale iyo cumar ibn cabdilcasiis waa laba taabici oo saxaabada xadiista ka qaateen oo labadoodu marka waa qariinayn haddana waxaa la arkay ayadoo zuhri ka warina cumar ibnu cabdilcasiis cumar ibnu cabdilcasiisna uu zuhri wax ka warinaana waa la arkay iyadana waa dhici karta atbaacu taabiciin inay noqdaan sida maalik iyo layth labadoodu waa qariinayn oo labadooduba waxa weeyaan isku shuyuuqay maalan xadiidkay ka qaadanayaan haddana waxaa la arkay labadoodii oo xadiis kala warinaya labadoodii oo xadiid kala warinaya ayaa la arkay marka waxaa la leeyahay waa riwaayatun aqraan weliba waa mudabaj noocaas kayru mudabajku wuxuu yahay labadoodu waa qariinayno isku shuyuuqa xadiis ka qaateen mid kamid aha midka kale ka wariyay laakiin kan kaloo wax ka warina lama arag kan kaloo wax ka warina lama arag mithaalna waxay uga dhigeen zaa-idatu ibnu qudaama oo zuhayr ibnu mucaawiya wax ka warina marka labadoodu waa qariinayn laakiin waxaa la yidhi lama arag zuhayr oo wax ka warinaya zaa-ida lama arag laakiin zaa-ida wax ka warinaya la marka qariinayn waa yihiin laakiin mudabaj maaha marka halkaas waxaa kugu caddaatay riwaayat alaqraan iyo mudabaj waxaa caamsan riwaayat alaqraan riwaayat alaqraanka caansan kullu mudabaj min riwaayat alaqraan walaysa kullu riwaayat alaqraan min almudabaj marka mudabaj kastaaba riwaayat alaqraan waa ka mid laakiin riwaayat alaqraan kastaaba mudabaj ma wada ahan maxaa mudabajka waxaa shardi ah labada rawi mid walba mid kale inuu xadiid ka wariyo saasaa shardi u ah min adibaaj a laga keeno dibaaj dibaaj hajilweji wejiga labadiisa dhinaca laga keenaa le xagga luqada taasaa laga keenaa le marka riwaayatu aqraan laba nuucaas shiiku wuxuu ku gaabsaday marka mudabaj bis kama hadlin riwaayat laqraan oo gayru mudabaj ah kama uusan hadlin wamaa xadiidkii rawaa uu wariyey kullu qariinin rafiiq kasta can akhi asmaa-u sitadii oo naqsi la exraaba wey can akhihi xarakadaas daahirka ah lagu kasrina haaduna mudaaf ileyhi xadiidka qariin kastaaba uu walaalkiis ka wariyo rafiiqiisi ka wariy mudabajun weeye facrifu garo xaqan dabnimo u garo wantakhi kufaan maxaa yeelay barashadiis waa muhiim maxay tahay faa-iidadiisa laga faa-iidaa faa-iidada laga faa-iidaa waxay tahay almnu min danni ziyaada fi sanad in la maleeyo sanadka in ziyaada ku jirto aa laga aamin noqona oo qofku hadduusan ogeyn in uu xadiidkan waxa weye sanadkiisa ay aqraan wax kala wariyeen hadduusan ogeyn markuu arko layth oo maalik ka warinaa markuu arko wuxuu u malina u malaynaa in maaligan uu zaa'id yahay layth iyo maalik labadooduba zuhri waxbay ka wariyaan oo waa isku sheeg haddana labadoodu waxbay kala wariyaan qofkii aan saas u oqoonin laakiin awal ogaa maaligna inuu wax ka wariyo zuhri laythna uu wax ka wariyo zuhri hadduu arko layth oo maalik ka warina oo ah rawaa layth can maalik can zuhri wuxuu moodaa maaliktu inay ziyaado tahay oo ay tahay rawaa allayth can zuhriy saas u qaadana markaas isleeyahy siyaaba meesha ku dhacday wey maxaa yeelay layth toosuu wax uga wari jiray uu leeyahay zuhri war toosna waa uga wariyay marmarna waa sido waa uga wariyay aa laleeyahy marka qofkii aan awal ogeyn sidaas umalaynaa maalan markuu arko can abi hurayra can caaisha can inabiy waxaa dhici karta inuu is yidhaahdo abi hurayra toosuu nabiga uga wari jiraye malaha cantaan ayaa qalad ahaan loo qoro waa wow oo waxa weeye can abi hurayra wa caa-isha can nabiy labadoodaa nabiga ka wada wariye inuu cantan u maleeyo tasxiif inay oo si qaldan loo qoray oo arrintu ay ahayd wow oo xarfu cadaf oo aheyd abu hurayre iyo caaisha labadoodaa nabiga ka wariyay saas ina iyadu u malayna mana ahan abu hurayra marmaru caaisha wax ka wariya caaishana maray ka waridaa abu hurayra marka inuu qofku maleeyo in ziyaada meeshan ku jirto sanadka ama se tasxiif uu ku jiro malahaasa aamin laga noqono markaad barato malahaas ayaa laga aamin noqona mutafiqun xadiithun xadiid xadiidkoo mutafiqun iswaafaqsan lafdan xagga lafdiga wa khatan xagga qoraalka mutafiqun waa xadiidka lagu magacaabo mutafiq wa diduhu wa miluhu wey macnaheedu didkan maanta wa diduhu mutafiqa midka lamidka ah fii maa macnihiina kula mid a dakarna aan soo sheegnay oo min alitifaaqi fi lafdi walkhadi duuna almusama ah almuftariqu waa muftariq mutafiqun xadiidun xadiidkaasoo mutafiqun iswaafaqsan lafdan xagga lafdiga lafdan talabaa kuugu banaan nascu lkhaafid in lagu nasbiyo oo la yhaha lafdan fi lafdi wa khatan fi lkhad iyo in tamyiisnimo lagu nasbiyo xadiidun xadiidkoo mutafiqun iswaafaqsan lafdan min jihati lafdi xagga dhawaaqa marka la akrinaa wa khatan min jihati lkhad xagga qoraalka marka la qoraa xadiidka isku waafaqa mutafiqun xadiiskaas magaciisa mutafiqa la yidhaha wa diduhu wa miluhu waxaa mutafiqaas la mid ah oo kula mid ah muxuu kula mid yahay oo kula mid ah fii maa macnihii dakarna aan soo sheegnay macnihii aan soo sheegnay kula mid ah oo muxuuha macnaha soo sheegnay min alitifaaqi fi lafdi walkhadi in laysku waafaqo dhawaaqa iyo qoraalka duuna almusama washaqsi iyadoon daatadu iswaafaqsanayn wa diduhu wa miluhu mutafiqa waxaa kula mid ah fii maa macnihii dakarna aan soo sheegnay macnihi aan soo sheegnay muxuu ahaa min alitifaaqi fi lafdi walkhadi duuna almusama washaqsi waxaa kula mid ah macnahan soo sheegnay almuftariq xadiiska lagu magacaabo halkan wuxuu ka galay nuucii labaatan iyo sideedaad ee anwaacda xadiidka ka mid ah waa xadiidka la yidhaahdo almutafiq almuftariq a la yihahda almutafiq almuftariq waa hal xadiid maaha laba xadiid labadaas magacuu iska leeyi ee laba xadiid maaha laba xadiid maaha almutafiq almuftariq a la yihahda almutafiq almuftariq luqa ahaan waa shay arrinna isku waafaqsan arrinna isku khilaafsan luq ahaan marka la fiiriyo almutafiq almuftariq waa shay arrinna isku waafaqsan arrinna isku khilaafsan saas weeyaan istilaax ahaan maxaa loola jeedaa almutafiq almuftariq waxaa loola jeedaa alxadiidu aladii itafaqat fii sanadihi asmaau ruwaati lafdan wa khadaa waftaraqat musamayaatuhum wa ashkaasuhum waa xadiid ruwaadda magacyadoodii dhawaaqa iyo qoraalka isku waafaqeen laakiin xaqiiqadu ay kala duwanta almutafiq walmuftariq waxa weeye waa xadiid ruwaadda warinayda ama gabal ka mid ah magacooda qoraal hadii la ari haddii la qoro iyo haddii lagu dhawaaqo la akriyo waa iswaafaqsanya laakiin laba shaqsiay kala yihiin laba shaqsi ay kala yihiin oo masalan fiiri waxaa jirta khaliil ibnu axmed lix la yidhaahdo lix reew lix nin oo mid walba khaliil ibnu axmed uleedahay khaliil ibnu axmed isku sii u qorayn soomaa isku siyaana loogu dhawaaqa waana ashkaas kala duwan khaliil ibnu axmed alale waa daato gaara khaliil ibnu axmed waa daato gaara khaliil ibnu axmed waa mid kaloo gaara marka mutafiq maxaa loogu magacaabay mutafiq waxaa loogu magacaabay waa liitifaaqi asmaa'ihim asmaadoodii iswaafaqsan saasaa mutafiq loo yiri waa liitifaaqi asmaa'ihim khaliil ibn axmed khaliil ibn axmed khaliil ibn axmed fiiri maxaa muftariq loogu magacaabay waa liftiraaqi musamayaatihim daatadooda kala duwan daatadoodu waa dad kala duwan waa dad kala duwan waa dad kala duwan masalan waxaa la yidhi qaar ka mid a waxaa iswaafaqaa raawiga magaciisa iyo magaca aabihiisa marna waxaa iswaafaqaa magacooda ruwaadda iyo magaca aabayaalkood iyo kuwa awoyaalkood sida axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan afar isku casri ah oo isku dabaqaa a la yidhahda axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan shaqana iskuma leh waa afar shaksiyo kala duwan mid kasta waxaa la yidhahdaa axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan a la yihahda waana afar kala duwan axmed ibnu jacfar ibnu xamdaan marka waxaa mutafiq loo yidhi waa liitifaaqi asmaa asmaadoodia iswaafaqsan muftariq maxaa loo yidhi waa kala tageen waa liftiraaqi musamayaatihim daatadiiyaa kala duwan daatadoodii ayaa kala duwan marka almutafiq walmuftariq waa hal mid ee laba nuuc maaha laba nuuc maahan faa'iidadiisuna waa muhiim faa'iida muhiim u nuucaanu leeyahy faa'iidadu waxay tahay almnu min allabsi waa in labsi laga aamin noqdo isku darmid maxaa yeeley waxaa dhici karta dad oo fara badan in hal qof loo malayo haddaan la kala oqon khaliil ibnu axmed aada maqli jirta hal xabaad u haysata xadiidkan khaliil ibni xamada sanadka ku jira midkiin marka ama hiqu ama daciif halkii wadda iska marsiina waxaana dhacda kanu inuu mid kala yihi oo dadkan isku magaca midna waa hiqa midna waa daciif hal midaad u malayna waana kala duway marka xukunkaad soo saarta ibn daciifu noqona xukun qaladhu noqona waxaa dhacda xadiis daciif ah inaad saxiix ku xukunto maxaa yaele midaad tiqiin oo hiqaha ku jira aada u haysataa midkii waa ku magaci kanu maba ahanba ama xadiidka saxiixaad leeda waa daciif hebela ku jira hebelkuna illa hebelkii maaha ee magacay wadaagaan marka waxaa markaad qofku ogaado magacyadan inay isku mid yihiin daataduna kala duwan tahay mid walba marka qaraa-in gaaru ku baara midka u yahy a hebel hebel wey kaas waa midkii hebel ahaa kaas waxa weyan calaamadaasa lagu yaqaan waa fiqo kaasna qariinadaas calaamadaasa lagu yaqaana waa daciif saasaa imaanay laakiin qofkan kale oqoon hal midu u malayna iyagoo fara badan markaasu hal xukun wada siina iyagoo xukunkoodu kala duwany iyagoo xukunkoodu kala duwan labadaa nuuc marka fiiri almutafiq walmuftariq ko iyo riwaayat laqraan labadood sanadkay ka hadlahay matni maaha wixii horaan kasoo hadlayno o dhan matniya laga hadlaya kuwa hadda soo socdaana matniya laga hadli doona laakiin labadaan sanaday ka hadlahay riwaayat laqraan iyo almutafiq walmuftariq labaduba waxay ka hadlayan marka maadaama ay sanad ka hadlayaan xadiidka lagu wariyaa saxiixna waa noqon karaa daciifna waa noqon karaa xasanna waa noqon karaa intaba waa noqon karaa inta waa noqon karaa mu'talifun midkii iswaafaqay mutafiqulkhadi qoraalka waa mid isku waafaqay faqad oo kali ah wa diduhu wa mithluhu mu'talifka midka lamidka ah mukhtalifun waa mukhtalif faksha ka cabso alkalada qaladka ka cabso xadiidun xadiidkaasoo mu'talifun muttafiqulkhadi waa midka qoraalka isku waafaqay xadiidka mu'talif la yidhaahdo istilaaxa muxadisiinta mu'talif xadiidka la yidhaahdo muttafiqulkhadi waa midka qoraalka isku waafaqay faqad qoraalka kaliya isku waafaqsan dhawaaqu isma waafaqsana midba siya loo akrina laakiin isku siya loo qora xagga xuruufta wa diduhu mu'talifka midka lamidka ku miliga didu maanta milu aa loola jeedaa mukhtalifun waa mukhtalif marka maxaa la yidhahdaa waa hal xadiid mu'talif mukhtalif aa la yidhahdaa xadiidkan keligiisa magacaas waa hal xadiid faksha ka cabso alqalada marka ha qaldi weliga ha qaarka aan oqoon waxay moodaan xadiid mu'talif la yidhaha iyo mid kaloo mukhtalif la yidhaha war isma waa hal xabo ee weliga qaladka iska ilaali meeshaa ku lumi hal xabo wa waa nuucii labaatan iyo sagaalaad oo anwaacda xadiis ka mid a waxaaba lagu magacaabaa almu'talif almukhtalif aa la yidhaha almu'talif almukhtalif saasaa la yidhahda almu'talif almukhtalif maxaa loogu magacaabaa almu'talif almukhtalif mu'talif aa lagu magacaabaa maxaa loogu magacaabaa waxa weeyaan qoraalka ayuu isku waafaqsanya qoraalkii isku si u qorma mukhtalif maxaa loo magacaabaa dhawaaqu ku kala duwanya midba siyaa loogu dhawaaqa midba siyaa loogu dhawaaqa mathalan waxaa la leeyahay usayd midna waxaa la leeyahay asiid fiiri hadda fiiri usayd iyo asiid labadooda isku siyaa loo qoray mogta waxaa la qoraa shaqalna ma lahayn dhibcana ma lahayn xuruufta waaweyn kaliya fiiri adugu marka isku si u qorma asiid iyo usayd fiiri xabaan xayaan jayaan isku si u qori maayo maxaa la dhibic iyo xaraka ma jirin shaqalna ma jirin dhibicna ma jirin xabaan xayaan jayaan isku si u qori maayo marka fiiri waa mu'talif almukhtalif mu'talif weeyo qoraalka waa isku waafaqsanyahi waana mukhtalif maxaa yeele dhawaaqa waa isku khilafsanya isku si loogu dhawaaqimo isku si loogu dhawaaqimo kan waa muhiim faa'iidadiisu maxaa yeelay waxay faa'iidadiisu tahay alixtiraas can an yudanna shaksaani shaksan waaxidan laba qof oo kala duwan hal xabo in loo maleeyo marka waxaa la yska ilaalinaa oo faa'iidadiisu tahay tasxiifka in la yska ilaaliyo tasxiif caleda kelmadda dhibic aysan lahayn in la saaro ama dhibic ay lahayd laga tago ama shaqalkeedi shaqal ahayn loogu dhawaaqo tasxiif baa la yidhaha qaladka oo dhibcaha iyo ka yimaada iyo shaqalka tasxiif aa la yidhahda marka faa'iidadeedu waa alixtiraasu can itasxiif faa'iidadeedu waxaa ka mid a waxaa qofku iska ilaalinaa laba shaqsi hal shaqsi inuu maleeyo maxaa yeelay hadduu dabdigu u tooso xayaan iyo xabaan oo u kala duwan yihi laakiin hadduu markii hore taba intaa xaada iyo ba xaada firiya iyo alifka ku taagan xaraf ka horeeya ba iyo ya miduu yahay uma kala cadda mid walba xabaan uu iskaga akrina laba kala duwan oo hal daata umalayna marka tasxiifkaas aa la yskaga ilaaliya xukunkii saxiixu noqon kara daciifu noqon kara xasana noqon kara intaba noqon kara aqsaamu leeyaho qaar ka midu daabit ma leh almu'talif almukhtalif maxaa la waa badan yihin sida usayd iyo asiid oo kale qaarna daabit ay leeyihin oo waxay yidhahdeen cumaara dhammaan caynta waa la godaa ilaa ubay ibnu cimaara asaxaabiya maahan ubay ibnu cim cimaara caynta waa la kasriya isaga cimaara leedahay dhammaan inta kale cumaara leedahay caynta waa la godaa waa yaryihi qaar saasoo daabit lahaa jiro ubay ibnu cimaara intaan ahayn caynta god aad leedahay oo cumaara dheh laakiin qaar badan oo ka mid a daabit ma leh qiyaas kuma yimaadaan waxa ka hore iyo waxa ka dambeya laguma ogaado mid mid waa in loo xifdiyo qaacido male sarfi oo kale maaha naxwo oo kale maaha waxa ka hore waxa ka dambeya lagu fiirin ma waxaa keliya kelimad walba inaad xifdido oo aad si gaara u taqaan oo tiri hebel adduunya halkaas joogo beledkaas joogo hebel wax ka wariyo waa hebel marba hadduu hebel wax ka wariye calaamada kalead ku garane mu'talifun mu'talif waa mid isku dulmay mu'talifa la leeyahy maxaa yeelay isku sii u qorayn mutafiqulkhadi waa midka qoraalka isku waafaqsan xabaan xayaan jayaan asiid usayd kuwaasoo kaleeto wey salaam salaam fiiri midna waa shidan iyo midnama shidan salaamka aan midkaan shidnaynaa aya mutalifun xadiidka mutalif la yidhaha mutafiqulkhadi waa midka qoraalka isku waafaqa faqad wadidu kan la midkaana mukhtalif wey mukhtalifun waa saas oo kale waa midka qoraalka isku waafaqsan dhawaaqa isku khilaafsan faksha ka cabso alkalada weligaa qaladka ka cabso ka digtoonow inaad tasxiif ku dhacdo ood ugu dhawaado lafdigaanoo xabaan ahaa xayaan aad iskaga dhawaaqdo ama lafdigaanoo jayaan ahaa aada xabaan ugu akrido ama lafdigaanoo salaam ahaa aada salaam u akrido ama isagoo salaam ahaa aada salaam u akrido marka iska ilaali weligaa iska ilaali marka waa muhiim laguma ogaadaa la qiyaas laguma ogaado waxa ka hore waxa ka dambeeya maxaa lagu ogaadaa xifdi mid mir mir in loo xifdiyo saasaa lagu ogaadaa walmunkaru xadiidka munkar la yidhaahdaa alfardu aladi kii weeye infarada uu la kali noqday bihi biriwaayati werintiisa raawin raawi raawigaasoo qadaa uu noqday tacdiiluhu cadaalad ku-xugmintiisu laa yaxmilu midaan aqbali karin atafaruda kali noqosho walmunkaru walxadiidu xadiidka almunkaru munkarka xadiidka munkar la yidhaah alfardu aladi kii weeye infarada uu la kali noqday bihi biriwaayati la werintiisa raawin raawiyaa la kali noqday raawigo qadaa ay saara uu noqday tacdiiluhu cadaaladka xugmintiisu laa yaxmilu midaan aqbali karin atafaruda kali noqosho aan aqbali karin halkan wuxuu ka galay nuucii soddonaada aqsaamta xadiidka ka mid a waa xadiidka laydhaha munkar munkar xadiidka munkarka laba nuuc ayay muxadisiintu u yaqaaneen midka koowaad waa midka uu maray naadimku oo uu ku nadmiyey oo waxaa la yidhaahdaa waa xadiid hal raawi uu la tafarudo wariyey raawigaasna ma gaarsan cadaaladiis iyo dabdigiisu raawi la aqbali karo wax uu keligiis wariyey saas weeyaan waxaa la yidhahdaa munkar munkar horta luq ahaan waa didulmacruuf shay la yaqaanu kasoo horjeeda luq ahaan istilaax ahaanna waxaa la yidhaha xadiid uu la kali noqdo keligiis wariyey raawi cadaaladiis iyo dabdigiisu aysan gaarsiisnayn in la aqbalo wuxuu keligiis wariyo raawigan cadaaladiisaa yar ama dabdigiisaa yar ma la aqbali karo wuxuu keligiis wariyo raawiga nuucaasu wuxuu wariyo mutaabacana aan loo hayn shaahidna aan loo hayn munkaraa la yidhahda saas yidhahda munkar ayaa la yidhahda mithaaladiis waxaa ka mid a yihahdeen xadiidka nasaa-i ibnu maaja ay wariyeen can abi zukayr yaxya ibni moxamed can hishaam ibni curwa can abihi can caaisha marfuucan kulu lbalxa bitamri faina bna aadam idaa akala qadiba shayطaan wa qaala caasha bnu aadam xataa akala ljadiida bilkhalq xadiidkaas oo nasaa-i ibni maaja ay wariyeen abi zukayr ninkaasaa la tafaruday mana aha nin la aqbali karo derajadiisu gaarsiisan tahay xadiid uu keligiis wariyey in la aqbalo ma gaarsiisna derajadiisu wuxuu wariyey waxa weyan timirta marka ay bislaan rabto intaysan bislaan wey balxigu tamriguna m midda qalashay oo arto madmadooga soomaaliya iyo la keeno isku cuna midaas oo geedka ku taalla iyo midaas qalashay maxaa ila ibnu aadamku hadduu cuno oo nuucaas isku cuno shaydaanku inta carooda y alla ibnu aadam iska noolaad ilaa uu timirtii cusbeed iyo tii hore isku cunayo xadiidkaas waa munkar marka xadiiskaas munkar wey abazukayr ma gaarsiisna nin la aqbali karo wax uu keligiis wariyey sidaas culummada gobol mareen laakiin qowlka muctamadka ee la ictimaado ee muxaqiqiinta muxadisiintu ay maraan una badan yihiin xadiidka munkar markii laleeyahay daciif inuu wariyo keliya kuma filna sidaan kuma filna in la yidhahdo waxaa keligiis wariyey nin daciifa ama gabar daciifada raawi daciifa kuma filna ee arrin kale waa in lagu dara marka munkar lagu magacaaba waa maxay asagoo daciif ayuu si u wariyey mid hiqaahuna si kale u wariyo khilaafsan marka wuxuu noqonayaa waa xadiis daciif uu wariyey hiqana ku khilaafay munkaraa laleey horey maxaan usoo ogaanay xadiidka nin hiqaahu hadduu wariyo mid ka hiqanimo badan ama ka badan ay wariyaan maxaa la yidhahda shaadaa la yidhahda munkarka daciifa wariyey markaasaa hiqa khilaaf marka munkar iyo shaad labadoodu waxay wadaagsadaan oo ka dhexeeya labadoodaba mukhaalafa ku jirta kana raawigan raawi kala u khilaafay kana raawi kala u khilaafay laakiin maxay ku kala duwan yihiin intaas waa ka dhaxayda mid walba mukhaalafa ku jirta laakiin maxay ku kala duwan yihiin shaadka hiqu ah raawiga weri laakiin mid ka hiqanimo badan ama ka cadad ka badanaa khilaafay munkarkana xadiidka wariyahaba daciifa isagoo daciifa waxaa khilaafay hiqa waa kaasa qowlkaasa muctamadka midkan adinku maray muxadisiinta gobol waa sheegeen laakiin muctamad maaha waalmunkaru xadiidka munkarka alfardu aladi waa midkii infarada uu la kala noqday bihi biriwaayati warintiisa raawin raawigaasoo qada uu noqday tacdiilu cadaalad xugmintiisu laa yaxmilu midaan midaan qaadi karin oon aqbali karin atafaruda kale noqosho xukunkiisuna waa daciif marba haddii munkar la yidhi waa daciif xadiidka munkarka ah matruukuhu xadiidka midkiisa laga tegay maa xadiid weeye xadiidkaasoo waaxidun waaxid infarada uu la kala noqday bihi xadiidka wa ajmacuu culummaduna ku ijmaaceen lidacfi daciifnimadiisa fa huwa matruuku ka raddin kalxadiid ilmarduudi xadiidkii la ridiyey ee mawduuc ahaayuu la mid yahay matruukuhu matruuku lxadiid xadiidkiis midkiisa laga tegey xadiidka la yidhaha matruuk ma xadiid weeye waaxidun waaxid infarada uu la kala noqdo bihi xadiidka wa ajmacuu culummadana ku ijmaaceen lidacfihi daciifnimadiisa fa huwa matruuku ka raddin ka xukmi lxadiidi lmarduud xadiidkii la ridiyey mawduucii ula jeedaa mawduucii xukunkiisu uu la mid yahay oo wuxuu kala mid yahay fii kownihi min anwaaci daciif inuu anwaacda daciifka nuucii soddon iyo koobaad ee aqsaamta xadiidka ka mid a waa xadiidka la yidhaha matruuk matruuk luqada waa ashay-u saaqid waa shayga dhulka ku dhacay ashay-u saaqid wey istilaax ahaanna waa xadiid uu la tafaruday raawi culummadu ku ijmaaceen muxadisiintu dacfigiisa sababtuna waxay tahay inuu nabiga ka been sheegaya lagu tuhmay matruuq waa kaasa matruuq waa xadiid uu wariyey raawi lagu tuhmay inuu nabiga ka been sheega sala allahu alay wasalam laguma caddayn hadii lagu caddaeyo xadiidkiisu mawduucu noqona laakiin waa lagu tuhmay amase waxaaba lagu yaqaan xadiidka maahane sheekada kale inuu been ku sheego sheekada kale isagoo been ku sheega haddii lagu hubsado xadiidka uu wariyo matruuga leeyahay xadiidka nabiga isagoo ka been sheega weli lama arag laakiin waxaa la arkay sheekada caadiga dadka u sheekayna isagoo ka been sheega xadiidka nabiga haddii uu wariyana waa laga shakina waa las latiyo kale amuu ka sheegay un been ka sheegay matruuq aa la yidhahdaa matruugaa leedahay ama fisqiyaa lagu tuhmay amase kafladiisa tirada ka baatay wahmiyo wax ku ku wariyeen wahmi badan marka kaasaa waxaa la yidhahdaa matruuq hadalka caadiga u been ku sheega ama inuu xadiidka ka been sheegayo lagu tuhmay ama fisqiya lagu tuhmay kaas weeya marka kaasaa waxaa la yidhahdaa matruuq xukunkiisa waa daciif waa daciif matruuku xadiidka kiisa laga tegay maa xadiid weeye xadiidka waaxidun waaxid infarada uu la kali noqdo bihi biriwaayati xadiidka la warintiisa wa ajmacuu culummaduna ay ku ijmaaceen lidacfi daciifnimadiisa fa huwa kaasu ka radi ka xukmi lxadiidi almarduud xadiidkii la radiye mawduuc ahaa la mid yahay xukunka oo waxa weyn wuxuu kala mid yahay fii kownihi min anwaaci daciif walkadibu walmakduubu midka la been abuurtay almukhtalaqu ee la been abuurtay almasnuuqu oo la sameeyey cala nabiy nabigana lagu been abuurtay fadalika kaasuna almawducu waa mawduuc waalkadibu wlxadiiu lmakduub xadiiska la been abuurtay beenta ah walxadiiu xadii xadii alkadibu almakduubu bihi ee la been abuurtay xadiidka almukhtalaqu ee la been abuurtay isku mid xadiidka almasnuucu la sameeyey ee gacanka samayska fojeriga cala nabiy nabigana lagu been abuurtay fadalika kaasu almawduucu waa xadiidka mawduuc la yidhaha nuucii soddon iyo labaad ee ugu dambeeyey anwaacda xadiidka ee uu ka hadlay shiiku waa xadiiska len mawduuc mawduuc luqa ahaan waa ashay lmaxduud waa shayga la rido dhulka lagu rido lagu tuuray istilaax ahaanna waa xadiid qof uu inta asagu sameeyey nabiga u tiiriyey i asagaa jeebkiisa ka sameeyey markaasuu nabiga u tiiriyey sala allahu alay slm o yidhi qaala rasuulullah aw facala rasuulullahi amase iqraarkii nabiga wuxuu saas u yeelaa intisaaran limadhabi madhabkiisa u gargaara tacasub ama wuxuu saas u yeelaa waxa weeyaan liqilati diin diini waa dayaanadiisaa yaro waa zindiiq diintu rabaa inuu ku baabi'iyo ama jaahilnima ka qaaliba diinta ugu gargaaru isleey qaar ay yidhahdeen nabiga annaga waa u been abuurayna ku been abuuran mayno waxaan rabnaa diinkiisa in lagu dadaalo markaasaan xadiis been abuuran sheegayna oo sheegayda qur-aanka hadii la akriyo ajar badan laga hela waa u been abuuraynahay ku been abuuran mayna yidhi waa jaahilnimo ma beenaad nabi loogu gargaaro xadiidka nuucaasa xukunkiisu ma banaana iska daa in la xujaystee in la sheego ilaa iyadoo la cadayna inuu baatil yahay ma banaana inaad iska tira qaala rasul lahi sala allahu alay slm ma banaana oo xadiis mawduuca sheeg waa inaad cadaydo inuu been abuur yahay marba hadaad sheegto walxadiidu xadiidka alkadibu xadiidka been abuurka alkadibu almakduubu bih xadiidka almukhtalaqu la been abuurtay almasnuuqu oo lagu sameeyey cala nabiyi nabiga korkiisa cala nabiyi ku tacaluja almasnuuc ama mukhtalaq ama kadib fadalika kaasu almawduucu waa xadiiska mawduuc ah waqad atad way timid manduumadii nadmigii gabaygii kitaabka ahaa waqad atad way timid manduumadii kal jawhari jawhar xaal ay la mid tahay jawhartaasoo almaknuuni la qariyo galageliyo boor ku bidi samaytuhaa waxaan ku magacaabay manduumat albayquuni bayquun shiiqa la yidhaahdo oo bayquun loo nisbeeyey nad manduumadiisa waqad atad way timid manduumadii kal jawhari jawhar xaalee la mid tahay jawhartaasu almaknuuni la qariyoo boorka laga qariyey oo hadda lasoo baxsho dhalaalaya saasoo kalea kitaabkii ku dhammaaday samaytuhaa manduumata albayquuni samaytuhaa manduumada waxaan ku magacaabay manduumata albayquuni waxaa la yidhi bayquunka loo nisbaynaa shiiqa cid taqaana ma jirto adrabijan magaalo ku taalla weeye culamada gabal ay yidhahdeen shiiqan ikhlaaskiisu aada u badnaa yidhahda culammadu magaciisa ma caddayn saas darteeda tarjamo toosa looma hayo tarjamo toosa looma hayo bilowgiina kusoo sheegay saas darteeda xataa bayquunkan yaa loo nisbaynaa halkaa loo nisbaynaa ma caddayn ma caddayn adrabijan magaalo ku taalla weeye culammada gabal ay yidhaahdeen abyaatuhaa manduumada baydyaalkeedu kaa-inaatu fawqa halaaiina soddon ka koray ahaatay fawqa halaahiin biarbacin maca arbacin xaal afar la jirkeeda ay ahaadeen halaaiinku arbacadaasoo ata timid uma khutimat bikhayrin khayrna waa lagu khatimay abyaatuhaa mubtade fawqa halaaiin a qabarkiiyo hormara abyaatuhaa manduumada baydyaalkeedu fawqa halaaiina kaa-inaatun fawqa halaaiina soddon ka koray ku sugnaadeen halaaiinkaasoo biarbacin maca arbacin ama xaalee ka xaalee xaalada fiicana biarbacin maca arbacin xaal afar la jirkeed halaaiinku ay ahaadeen marka waa meeqa bayd soddon iyo afar abyaatoa beedyaalkeedii kaa-inaatun waxay ahaatay fawqa halaaiin halaaiin ka kor biarbacin maca arbacin afar bayd la jirkooda halaaiinku xaal u ahaaday halaaiinka afar ku dar waa imisa soddon iyo afar arbacadaasoo ata timid uma khutimid bikhayri khayr a lagu qatima waxa yar xadiidka aan soo kor marno xadiidka saxiix markii la yidhi magaciisu xukun ku qaatay waa xadiis saxiixa xasan haddii la yidhi magaciisu xukun ku qaatay daciif haddii la yidhi xukunk magaciisu xukun ku qaatay xadiidka haddii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo marfuuc haddii la yidhahdo maqduuc haddii la yidhahdo marfuuc magaciisa xukun kuma qaato u fiirso isagoo khulaasaysan meel dambe in kugu yaalla miya farisada ha farisa ini ma laha farisa yaroo khulaasaysanaa la raba inuu gadaal ku keeno oo soddon iyo labadii nuuc ee xadiiska waa kana fiiri waa kana marka fiiri waxay leedahay marfuuc haddii la yidhaahdo magaciisa xukun ku qaadan ma saxiixna waa noqon kara daciifna waa noqon kara xasan waa noqon kara alxadiiu lmaqduuc haddii la yidhi haddee xujo ma ahanba waaba qowl ama ficil taabiciba wey maba ahan xadii marfuuc xadii musnad hadii la yidhi magaciisa xukun ku qaadan ma saxiix iyo daciif iyo xasan waa noqon kara xadii mutasil haddii la yidhi xukun ku qaadan ma daciif iyo saxiix iyo xasan waa noqon karaa xadiid musalsal hadii layidhi ma xukun ku qaadan ma oo sixa iyo dacfiya labada waa noqon karaa xadiidulcasiis haddii layidhi xukun ku qaadan ma oo sixa iyo dacfiya intaba waa noqon karaa mashhuur haddii layidhi xukun ku qaadan ma intaba waa noqon karaa alxadiidu lmucancan mudalis hadduusan ku jirin xadiidka waa xadiid mutasila oo waxa wey haabita weeye mudalis hadduusan ku jirin hadduu mudalis ku jirana waa daciif waa daciif xadiid mubham haddii la yidhi ibhaamku hadduu sanadka ku jiro dacfi xugun uhu qaadana hadduu matniga ku jiran waxba ka dhibima xabad ka dhibima xadiidulcaali hadii la yidhi xukun ku qaadama saxiix iyo daciif inta waa noqon karaa xadiis naasil hadii la yidhi xukun ku qaadama saxiix iyo daciif waa noqon karaa xadiis mawquuf haddii la yidhi xukun ku qaadama oo ah sanadku waa daciif iyo waa saxiix ku qaadama laakiin waxaa la sheegay matnigii matniyaa laga warrama mawquuf haddii la yidhi waa qowl saxaabi ama ficil saxaabi ama ikraar saxaabi waa xadii hadii layidhi mursal xukun ku qaada magaciisa waa daciif xadii hadii layidhi hariib xukun ku qaadama magaciisa hariib maxaa yeelay intaba noqon kara saxiix iyo daciif inkastoo uu dacfiga ku badan yahy xadiid munqaطi hadii la yidhi xukun ku qaada sanadkiya kala go-an soo maha daciif buu noqona xadiis mucdal hadii la yidhi wuxuu ku qaadanaa xukun daciif wey mucdal meeshaas munaasaba maalod mucdalka markaan arin waxaan idhi haddii musanifku yidhahdo qaala rasuululahi sal l waa mucdal hadalkaas waa sax hadalkaas waa sax mucalaqna waa la dhihi kara mucdalna waa la dhihi kara maxaa yeele mucdalka daabidkiisa ku laabo daabidkiisu waa maxee maa saqada minhu raawiyaani fa akhara calaa tawaali ha laba raawi ama ka badan oo isku xigta hadday dhacdaba mucdal waayo marka qaala rasul markuu yidhi sanadkii o dhan aa dhacay soo maha oo isku wada xiga aha mucdal mucdalna waa yahay ha mucalaqna waayo xadiidka hadii layidhi mudalls waa daciif mudls hadii layidhi xadiiska waa mudls daciifu ku noqona xadiidka shaad waa daciif xadiidka maqluub waa daciif xadiidka fardiga maya ku qaadama xugun magaciisa hadii layidhi fardi xugun ku qaadama magaciisa saxiix iyo daciif inta waa noqon karaa xadiid mucalal waa daciif xadiis mudarib waa daciif xadiis mutraj hadii layidhi mutrajkan xadiis marfuuca maba ahan marka idraaj lagu xukmiyo waxa weeyaan xugun lagama qaadan karo xadiis marfuuca ma ah wey macnaheedu hadii mutraj la yidhi lafdiga nabiguba male wey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidaasaa lagu xukmiyo ya maya lafdigu sanad ahaan ma usugan yahy mase uma sugna taas ku qaadan ma laakiin xugun ah wuxuu qaada in asaga xugun laga qaadan karin xalaal iyo xaramina laguma dhisi karo xugun sharciga lagama qaadan karto maxaa yeele maba aan xadiis marfuucaba mar haddii mutraj la yidhi xalaal iyo xaaran ma lagu dhisi karo riwaayat lakraa magaciisa xukun ku qaadama daciif iyo saxiix inta waa noqon karaa almutafiq almuftariq sanadkiiyaa laga hadlay iyo riwaayat akhraan labadaba xukunna ku qaadama sixa iyo dacfi labadaba waa ku imaan kara sanadkaas almu almu'talif walmukhtalif xugun ku qaadama daciif iyo saxiix waa noqon karaa xadiiu lmunkar xugun u qaadana waa daciif matruuq xugun u qaada waa daciif mawduuc xugun u qaada waa daciif والله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد